madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa goor dhoweyd ka hadlay masiibada ka dhacday gobolka oklahoma halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan iyo afar qof iyadoo laga cabsi qabo in tirada dhimashadu ay intaasi ka badato kadib dabaylaha ku dhuftay magaalada muur oo u dhow oklahoma city madaxweyne obama ayaa ka hadlay aqalka cad ee maraykanka waxauna ku yaboohay gurmadka dowladda dhexe xuseen barre aadan ayaa khudbadda soo dhegaystay warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey madaxweyne obama ayaa goodhoweyd saxaafadda kula hadlay aqalka cad madaxweynaha ayaa si gaara uga hadlay masiibada duufaanka ee ka dhacday gobolka oklahoma isaga oo ku tilmaamay mid ka mida kuwa ugu xun taariikhda mid ka mida duufaanada ugu burburinta badan taariikhda ayaa ku dhuftay magaalooyinka newcastle iyo moor ee gobolka oklahoma dad badan ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhaawacmeen dadka dhintay carruur ayaa ku jirtay dhammaan dadka dhibaatadu soo gaartayna waannu u ducaynaynaa madaxweyne obama ayaa hadalkiisa ku sheegay in culayska ugu weyn iminka la saarayo hawsha gurmadka waxaana uu shaaca ka qaaday in uu saxeexay amar uu ku bixiyey in loo aqoonsado gobolka oklahoma gobol ay ka jirto xaalad u baahan gurmad deg deg ah si loogu ogolaado kharashka loogu tala galay howlaha gurmadka degdega ah iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah qaran ahaan iminka waa inaynu culayska saarnaa hawsha gurmadka iyo dibudhiska ee laynaga sugayo shalay waxaannu wada hadalnay guddoomiyaha gobolkaasi si aannu isaga iyo dadweynaha ku nool gobolkaasi ugu xaqiijinno in dhammaan waxay u baahan yihiin aan gaadhsiinayno xalayna waxaan amar ku bixiyey in loo fasaxo guddoomiyaha iyo shaqaalihiisa dhammaan kharashka ay u baahan tahay hawsha gurmadku madaxweyne barack obama ayaa ku celceliyey sida ay dowlad ahaan ugu guntadeen gurmadka duufaanta gobolkaasi ka dhacday waxaana uu madaxweynuhu xusay in kulan deg deg ah uu la yeeshay dhammaan mas-uuliyiinta federaalka ah ee arrintaasi khusayso waxaa kaloo uu tilmaamay in isla maanta markii uu saxaafadda la hadlayey inuu jidka ku sii jiray madaxa u sarreeya wakaaladda federaalk ee maraykanka u qaabilsan gurmadka iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ee fema waxaana uu madaxweynuhu si aada u muujiyey baaxadda ay leedahay dhibaatada ka dhalatay duufaanka oo wakhti yar oo kooban baaba ka dhigay dhul ballaadhan khasaare badanna dhaliyey waxaana uu sawir ka bixiyey xaddiga ay dhibaatadaasi lahayd isagoo xusay in ilaa iminka aan la ogeyn tirakoobka dhabta ah ee khasaaraha ka dhashay arrintaasi waxaa jira dhul iminka madran oo mar ahaa qolalkii fadhiga iyo kuwii hurdada iyo weliba fasallo ay carruurta yari wax ku bartaan waxaynu u baahannahay wakhti aynu dib noloshii iyo farxaddii ugu soo celinno goobahaasi oo aannu yididiila gelinno bulshada weli ma hayno baaxadda dhabta ah ee khasaaraha dhashay mana hayno tirakoob rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha naf iyo maalba leh ee arrintaasi ka dhashay ugu dambayntii madaxweyne obama waxa uu tilmaamay in kastoo kabashada dhibaatada ka dhalatay masiibadan ay xanuun badan yeelan doonto dhinaca kalena waxa uu madaxweyne barack obama ugu baaqay dadweynaha maraykanka ee doonaya inay wax u diraan dadka ku waxyeeloobay duufaanta inay ugu hagaajiyaan ururka laanqayrta cas ee maraykanka oo isagu hawshaasi isku dabaridaya dadkaasina gaadhsiinaya
xuseen barre aadan oo inoo soo koobayey hadalkii madaxweyne barack obama uu ka jeediyey aqalka cadi uu kaga hadlayey duufaanta ku dhafatay gobolka oklahoma ee dalkan maraykanka haddaba sida aad khudbadda madaxweynahaad ku maqlayseen baa saraakiisha gobolka oklahoma ayaa hoos u dhigay tirada dadka ku dhintay gobolkaasi oo ay ka dhigeen afar iyo labaatan saraakiishuna waxa ay sheegeen in qaladka tirada uu ka dhashay iyada oo meydadka qaarkood laba jeer la tiriyey waxaana ay sheegeen in tirada ay kordhi karto kadib marka la baaro burburka guryaha sahre ciidla nuur ayaa warbixintan isku soo ururisay qaybo badan oo ka mida oklahama city ayay burburisay duufaantaasi xooga badan ee ku dhufatay gobolka oo xawaaraha ay ku socotay lagu qiyaasay saddex boqol iyo labaatan kilomitir saacadiiba goobaha waxyeelada ugu badan soo gaadhsiisay waxaa ka mida laba dugsi oo hoose oo ay wax ku baranayeen arday yaryar oo aad u tiro badan waa kan gabriel ryan oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi ku sugnaa
gabriel ryan oo ka mid ahaa dadkii goobtaas ku sugnaa wuxuu sheegay inuu ka war helay hugun kadibna saqafkii duulay markaasi ayaynu dareennay in roob uu da'ayo balse waxaana qariyey dabayl maxamuud weheliye oo ka mid ah darawaliinta soomaalida ah ee isaga goosha gobollada maraykanka oo xilliga ay duufaantaasu dhacaysay marayay meel ku dhow magaalada oklahoma city ayaa v o e da uga warramay wixii uu arkay hal mayl ayaan u jiray waxaan dhammayn weligay waa midda iigu dhoweyd oo aan arko naxdin aad u badan runtii waa kugu dhacaysaa baashu guuxeeda iyo orodkeeda ma dareemi kartid saad u leedahay waa kaa fog tahaad arkaa iyadoo soo gasha anigu waxaan lahay magaalada iyo stateku waa ka dhammaan doontaa waabay igu soo dhowaatay magaaladii oo dhan mugdi bay noqotay waa istaagay waa sugay hadda diryaamkeedaa dhacaya markay cabbaara socotay socotay oo aan isleenahay waa dhaaftoon raadiyihii iyo idaacaddii ka dhagaysanay kadib ayaan soo maray meeshii waxa qashin iyo geedo xataa sainkii jidka oo highwayga uu weynaayo birta oo dhulka ku dheganaa inay maroojisay ayay siibtay waxaad isleedahay ma gacan baa lagu siibay waxaan kooxaha gurmadka ayaa goobtaasi soo gaadhay iyagoo qaar ka mida carruurtiina bannaanka uga soo saaray dhismaha iyagoo bad qaba ilaa xalayna waxaa lagu howlanaa baadhitaanka becky nelson oo isi muta dawacnimaha uga qayb qaadanayay hawsha gurmadka iyo baadhitaanka
waxaan u sheegnay mid ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka in dhammaan carruurta ay ku sugan yihiin afafka hore ee dhismaha oo ayn iskugu keennay halkaasi oo ay kaga gabanayeen inta dabayshu socotay saqafka ayaa gariirayo ama ruxmay waxaannu ka cabsi qabnaa inuu duulo oo biyuhu nagu soo fataxaan madaxweyne barack obama ayaa ku dhawaaqay in xaalad deg degahi ay ka jirto gobolkaasi ay masiibada dabayshu ku dhufatay waxaana uu tilmaamay in dhammaan kooxaha gargaarka iyo caawimada dowladdu ay diyaar u yihiin si ay duufaantaasi uga soo kabato hay-adda qaranka ee la socodka hawada ayaa sheegtay in duufaantan isniintii shalay ku dhufatay gobolkaasi ay tahay nooca labaad ee ugu xoogga badan marka la eego shanta qaybood amaba heer ee loo kala saaro duufaanada reg smith oo ah khabiir saadaasha hawada ku takhasusay oo ka shaqeeya xarunta qaranka ee saadaasha hawada ee oklahama ayaa sheegay in duufaantu ay xillisanadeedkan caadi ka tahay oklahama iyo gobollada ku dhowdhow oo lagu magacaabo surinka amaba marinka duufaanta smith waxa uu sheegay in duufaanadan ay ka dhashaan marka ay isku dhacaan uumiga kulul ee ku dhow oogada dhulka iyo dabaysha xilligan kacda
waxaa jiro dabaylo xoog leh oo hawada sare marayo oo si xawli ah isku wareejinayo kuwaasoo kadib kiciyey uumiga iyo hawada kulul ee ku dhow dhulka kadibna waxaa dhasha duufaan xoogan oo roob wadato waxaa dabaylahani ay isku biirsadaan si deg deg ah markii ay dhulka u soo dhowaadaan waxayna saacad gudaheeda ku noqon kartaa duufaan khasaare geysata ilaa hadda ma jirto cid saadaalin karta halka ay duufaantani ku soo degayso kadib marka ay hawada sare ay ku samaysanto si kastaba ha ahaatee duufaantan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tii ugu dhimashada badnayd ee maraykanka ka dhacda tan iyo sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii markii boqol iyo koob iyo lixdan qof ay ku dishay magaalada jubland ee gobolka masuuri
aad ay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo isku soo dubariday warbixintaasi ku saabsan khasaaraha ka dhashay ama dhimashada ka dhacday dabaylaha ka dhacay gobolka oklahoma oo saraakiisha dalkan maraykanka ay hoos u dhigeen tirada dadka ku dhintay halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a